waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
saad xasanow bolin hanson markay toban sano ka hor soo gelaysa baarlamaanka sida aada la socoto soomaalida iyo muslimiintuna ay la wada socdaan waxay weerar ku qaatay dadka eshiyaanka ah toban sano kadib khudbadii waxay ka bedeshay uun meeshii ay eshiyaanka gelisay unbay muslimiin gelisay khudbaddu waa khudbadii uun marka runtii waa nasiib daro waktigan hadda la joogo inuu aada usoo kordhayo dadka siyaasadda soo gelaya ee aada u xag jira oo siyaasadooduna ay ku salaysan tahay midab kala sooc iyo dadka qaarkood in ay dhabarkooda ay fuulaan oo siyaasad ahaan u adeegsadaan kama duwana waxay kaga duwan tahay dadka kan maxay ahayde netherland ama holland mbigooda donald trump dad fara badan oo raysiist oo raba inay oo siyaasiyiin oo raba inay halkaa kusoo galaan wax badan ay kaga duwan tahay ma uma jeedo laakiin waxay kaga duwan tahay oo nasiib darro ah waddankaynu joognay joogtaa waxay samaynaysaana dad fara badan oo waxaa aaminsanaabaa ku dhiiranaya oo oo laga yaabo inay kor usoo qaadaan wax yar aan ku daro inaad xasuusatay in kale mooyeene toban sano ka hor markuu john howard ay soo gashay khudbadan akrida eshiyaanka ay ku ataagaysay markii ay kaiyada xabsiga ay gashay ka tagtay wixii ay ku dhawaaqday wax badan oo ka mid ah ayuu john howard iyo xisbigiisu ay hirgeliyeen marka qolyahan buuqa iyo ee liberaalka qaarahaan conservativeka politiciankooda australia waxa ay pauline hanson leedahay wax badan oo kamida ayagaa laga yaabaa hadhow inay qaataan oy dabaqaan waa gartay waxyaalaha ay ku doodayso ay leedahay waxaa ka mid ahaa muslimiintu inay naqarqiyaan baaba laga yaabaa oo dalka oo dhanba qaataan oo australia ay gaarto heer sharciga diinta islaamka lagu dhaqo
horta waxaan u malayn nasiib dar horta ma taqaano polin polin hanson ma taqaano af soomaaliga oo dhegaysan mayso laakiin hadda ka horna saa un bay tiri eshiyaanka ayna qarqin bay tiri toban sanana kasoo wareegtay welina australia dad dabcad baa u taliya toban sano kadib welina australia waxaa lagu furaa labada baarlamaanba waxaa lagu furaa maxay ahayday ducooyinka kristanka lagu furaayo wax indha yarin iyo wax islaama midna ma aynan qaadanin marka taasi waa hadaladeeda cabsiinta ahe ay samaynayso uma arko wax hadal qiimohi kordhinaysa ma arka laakiin dhibaatada aniga ma aha aragtidayda pauline hanson waa dadka ka dambeeya pauline hanson ee soo diray iyo hadalladan ay leedahay dadka iyagu aan afka ka odhanaynin markay nala hadlayaan prime ministerku uu ku jiro markay nala hadlayaan waxaasi waa qalad haddana xisbigiisu gadaal intay kasoo dhawaaqaan ay leeyihiin qaar kamidihii ay leeyihiin wadamada dadka ka imanaya ayna wadanka dhex geli karin ha laga qabta hal midaan u sheegayaa muslimiinta iyo soomaalida labadaba dhegaysanaysa muslimiintu wax walba oo wadanka yaalla way qaateen nabigaana inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan waddaday maraan marayno waxyaalahan la yaabay waxaa ka mid ah xasan oo xabsigaan tegi jiray dadka maxaabiista ah ee muslimiinta ah ee xidhan dadka ugu badan ee xidhani waxay u xidhan yihiin daroogo wax diin u xidhani ma jiro wax lakacabsi u xidhani ma jiro daroogay u xidhan yihiin xataa daroogadii waan qaadanay wax kale iska daaye waa garta marka sheekada khudbadeeda ka mida waxaa kaloo ku jira nidaamka muslimiinta ama islaamnimada iyo dimuqraadiyadeennu isma qaadan karto marka waxaad leedahay taasna waxba kama jiraan
islaamku waa diintii ugu horeysay ee dimuqraadiyad wax ku dabaqday bay ahayd waxna ku dooratay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii tii rabbi u timid ee ilaahay qaatay doorashadii ugu hor wixii ugu horeeyey ee dhacay wuxuu ahaa doorasho dimuqraadiyad ah shir baa la galay abubakar radiallahu canhu baa lasoo magacaabay laakiin magacaawgii baarlamaanku uu soo magacaabay ama dadkii ahlulxalli walcaqdiga ahaa ee hogaanka ahaa ay ku soo magacaabeen laguma joojinin ruux walba oo muwaatina bayca la weydiiyey dadkaa codkood siiya beecadu codsiin bay ahayd markii abubakar laga yimid cumar baa ku xigay cumar guddi buu sameeyey guddigii markii ay magacaa waxaan ujeeda abubakar wuxuu maga isagaa nominationka sameeyey cumar radiallahu canhu abubakar baa magacaabay abubakar markuu magacaabay kumuusan ekaanin oo muusan abubakar baa ay magacaabay haddana cod baa loo qaaday dadkaa codkooda siiyey cumar markii uu dhintay cusmaan cod baa loo qaaday dadka marka islaamka waa dadkii ugu horeeyey ee shacbigu inay dadka ay doortaan nabiga xataa calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuul ilaahay ilaahay ah asxaabtu rag iyo dumarba beecaysiin jireen heshiis bay la geli jireen marka waxaan dimuqraadiyada iyo ma wada dhaqmayaan iyo waxaasi ma jiro waa beenteed in fact tashriica keliyeeta ee dadka minoritiga iyo majoritygaba xuquuqdooda wada siinayayo waa islaamkood dadka marka minoritiesku waxay la quman inay inay pauline hanson ka hoos tagaan idhahdeen islaamkaan rabnaa midda kale waa taasi waa kaftan midda kale ee aan rabo inaan ku daro waxa weeye islaamka boqolkiiba sagaashan waan haysanaa australia waxaan u baahanahay waa wax aad u yar iyaduna maalin walba xalaal bay cuntaa markii laakiin la yhahdo waxan waa xalaal way ka carari biyahay cabtahay waa xalaal hawaday neefsani waa xalaal dharkay qabtahay waa xalaal wax walba oy samaynaysa boqolkiiba sagaashan iyo shan waa xalaal marka waxaanay sheegaysaa iyaduna sal iyo raad male islaamku waa nidaam mutakaamila oo ilaahay ugu talagalay dimuqraadiyaduna waa qayb ka mid ah in dadku ay doortaan hogaankooda waa gartay waxyaalaha kaloo la leeyahay waxaa ka mid a dad nus milyan gaaraya soo doortay pauline hanson iyo xisbigeeda one nation marka miyaysan xaq u lahayn in cabsida ay qabaan dadkaas nus milyanka iyo australiyaan badan markay arkaan argagixisada markay arkaan caalamka oo dad muslimka magaciisa sheeganaya marka miyaysan laftigooda cabsidoodu ahayn justified
xasanow a b c ga markaad fiiriso barnaamijkoodan maxaa la yidhahdaa mxua factiska qofka saakaan dhegaysanayay ruuxle waxaa kaaga dhow inuu qof muslimhi ku dilo inaad ama shil u dhimato ama hanqar ku dilaa kaaga dhow ama yaxaas ku cuno yaa kaaga dhow inuu qof muslimhi ku dilo australia waxaan cabsidan iyo buuqbahahuudan la abuuraya wax sal iyo raadoohay leedahay ma jirta way jiraan dad cadhaysan way jiraan dad maskaxda lagaga jiro oo si u dhaqmaya oo waxyaalahan markay arkaan yani interestiga miidiyadu ay siinayso intay mindi qaataan dariiqyada istaagaya ilaahan kugu dhaariye waad aragtay imagekii maalin dhaweyd ninkii mindida watay ee dadka mindiyey lalahaa ee dadku ag taagtaagnayn mindida haystay ee dhacdhacayay waad arkaysa ma ruuxaasaa ilaahay baan kugu dhaariye ruux caqli leh oo dan inuu fuliyo wax qabta u taagana dad masaakiinoha ama daroogo isticmaalay ama maskaxda lagaga jiro oo waxaani soo jiitay way jiraan laakiin cabsidu waa mid laga badbadiyey waa mid dan leh run baanan waana run dowladduna way og tahay iyada anaguna waanu u sheegaynaa dowladdaa karisa siyaasiyiintaa kariya miidiyadaa kariya cabsidan iyagaa ku abuuray dadka sanad walba intaasoo saddex boqol oo ruux afar boqol oo ruux baa kaga dhimata austraaliya jidadka lagama hadlo intaa intooda badani khamray cabsan yihiin wax aabihii gudan yahay oo ka hadli karaayo ma jiro xaqiiqadu marka waxaa weeyaan runta marka inagu isu sheegayno wax badan oon ka qaban karnaa xaggaa ma jiro laakiin cabsidu waa mid la abuuray oo ay siyaasiyiinta iyo miidiyadu dadka geliyeen iyagun baana ka saari karo odhan kara warbahashan waanu samaynayoo been bay ahaydoo waxaanu rabna inaad noo codaysaan iska daaya laakiin cabsi sal iyo raadle ma aha waa gartay tan u dambaysa sheekh cabdinarow ma jiraan saamayn toosa oo hadalka pauline hanson uu ku yeelan karo bulshada muslimiinta gaar ahaan soomaalida gaar ahaanse dadka adiga culummada aad u tahay oo xiriirka tooska aad la leedahay ma jiraan hadallo ama cabsi ku saabsan ay kuu sheegaan
saamayn horta way nagu samayn oo markii maalin walba adiga magacaagii la jiidayo oo diintaadii si khalada looga turjumayo oo adigii waxaadan isku ogeyn lagugu sheegayo oo miryada uu ka socdo oo la buunbuuniyo oo la wadwado oo siyaasiyiintii qo dadkii adigu aada moodaysay inay wadanka ay ku matelayaan adiga ee madaxda ahaa adigii ay kaa dhiganayaan dameer ay dhabarkiisa fuulaan ay maalin walba dhinac u wadaan horta way ku xanuujinaysaa meelo badan bayna kaa xanuujinaysa yaalo badan bay kuu taaban diintaada loo gafaya way ku taaban adiga laguu gafayaayo way ku taaban si kalena way ku taabanoo in badanoo doqomo oo maangaabyo oo hadhow ku neefsanayo oo khalad tallaabo khalada qaadi karo oo dadka muslimiinta dhib u geysan karaayo way jiraan marka siyaalo badan ba inoo taaban su-aalo badanna waan isweydiinayna oo niyo seen maxaan ka samayn karnaadu waa wax jira oo dadku way isweydiiyaanoo waan qiyaasi waanan fili gabdho badan oo xijaaban in dhibaato meelaha loogu geysto ama dhib soo gaaro muslimiinta oo karaamka uu kor u kaco taa waan filayaa dadku cabsida way way wadaan imaamyadu way ka doodeen mid ilaa xale ilaa habeen hore aad bay uga wada hadleen oo maxaa inagaga habboon arrintan anigu aragtida aan soo jeediyo dad badanina ay ila gar ila waa igu waafaqsan yihiin waxaa weeye bolin hinson iyo dadka lamidka ah hadalkooda wadwadkiisu wuxuu u kordhin uun iyaga publicitygii iyo magacoodii oo la wadooda waana intay raadinayeen innaga jawaabta tooska ahan siinaynayna marnaba ma waxba ka qaban mayso oo ma rabto naag inay iyada iyo inta lamidkii inay diinta iyo islaamka wax ka ogaadaanna ma rabaanoo uma socdaan oo bolin hasan dad badan oo muslimiina isku dayay gacanta u fidiyey wakiyoanay waad arkaysa question and answer markii la weydiinayay dad badan oo meesha joogay baa u fidiyey shalay ninkan kaysar sydney oo maxay ahayde afrig ninka madaxda ihi wuu u fidiyey media releasekiisii wuu u fidiyey chines muslimiintu marka waxay raadinayaan intay soo hor fadhiistaan naagtan inay factis hor dhigaan iyaduna way og tahay oo way ka carari marka aniga aragtidayda waxay tahay muslimiintu dad badanoo waxaa jira inala tacaatufaya waxaan khaladkana arka ogna iyagana warkooda iyo hadalkooda uu hadalkeenna ka xoog badan yahay waxay la tahay kuwa intaan adeegsano inay kuwaas inoo hadlaan kiniisadaha qaar baa diyaar inoo ah inay inoo hadlaan siyaasiyiinta qaar baa inoo ah inay inoo hadlaan greenisku waa qolada keliya tahay hadda waxoogaa hadalkooda macquul yahay iyaguna muslimiin jacayl kama ahee codkooda dadka yani macquulku codkooda ku jira labada xisbi ee waaweyn siyaasadooda ilaashanayaan qolo laga tegay marka oo dadkii laga tegay bay iyagu raadsadaan oo dadka waxgaradka ahe waxyaalahan kasoo horjeeda waan adeegsan karnaa yuhuudda laftooda waan adeegsan karnaa dad badan oo waxgarada academicska jaamacadaha waan adeegsan karnaa dad badan baa diyaari noo ah marka waxaan odhan lahaa soomaali noqotaya iyo muslimiin noqotayaaba dad fara badan oo ina garab istaagi karo codkooduna keena ka xoog badan yahay oo lamaqli baa jire dadkaa aan dhaqaajino oon adeegsano si hadalladan foosha xun ee dad iyada iyo wixii lamida ka imanaya aan uga hortagno dad macquulahoo kale aynu adeegsanaan odhan lahaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali